halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosan uga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee sagaali tobanka shan iyo labaatanka iyo sagaali afartanka mitrban hirarka efimada geeska afrika iyo internetka v o a somaly com
habeen wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa habeennimo isniina bisha maajna waa saddex iyo labaatan sannadka laba kun iyo shan iyo tobanka waxaanaad dhagaysanaysaan barnaamijkii wacyigelinta dabaysha oo qeyb madadaala ahina ay ka mid tahay waxaana si wada jir idinku soo gudbinaya anigu ah maxamed cabdi iyo maxamed colaad xasan
dadka maaragtay dawa dhaqameedka isticmaala ee aan aqoon lahayn xanuunkani dhibaatooyin badan baa kasoo gaadhaa waxa ka luma waqti badan dhibaatada ugu badan waa kharashkaas haddii la siiyo geedo iyo waxyaalo kale waxa qofkii waxa weeyaan wax laga yaabaa inuu ku sumoobo geedahaas kaasi waxa uu ahaa doctor khaliil axmed obsiye oo ka howlgala magaalada berbera oo ka hadlayay dhibaatada dawadhaqameedka barnaamijka ayaad ku maqli doontaan qodobada kaleed barnaamijkeenna caawa ku maqli doontaanna waxaa ka mid a xubintii wicitaanka dhegaystayaasha ee barnaamijka qaybtii aragtida guuxa dadweynaha oo toddobaadkan ka imaanaysa magaalada hargeysa kuna saabsan muranka wakhtiga ah qabsoomidda doorashada somalilan qaybtii lix iyo tobnaad ee sheekadii xiisaha lahayd ee lama huraan iyo qodobo kale marka horese warkii caalamka
askarta daacadda u ah madaxweynaha yemen cabdurab mansuur haadi ayaa la dagaalamay koox ka mid ah jabhadda xuutiyiinta oo ku sii jeeday magaalada cadan saraakiisha ammaanka ayaa sheegay in jabhaddu ay maleeshiyaad tiro badan soo dirtay kuwaasoo dagaal uu dhex maray qabaa'ilka suniyiinta ee xilli ay ku sii jeedeen cadan madaxweynaha yemen ayaa ku sugan magaalada cadan tan iyo bishii hore markii ay xuutiyiintu halkaasi ka saareen dhinaca kalena wasiirka cusub ee arrimaha dibadda yemen riyaad yaasiin ayaa ugu baaqay dalalka qaliijka inay ciidamo u soo diraan yemen si loo hakiyo dhulballaarsiga xuutiyiinta
kumanaan dad oo baroordiiqaya ayaa isugu soo ururay hoyga uu degan yahay ra-iisul wasaarihii dalka singabore si ay ubaxyo u dhigaan oo ay u maamuusaan aasaasihii waddanka lei quan yu kaasoo aroortii hore isniintii ku geeriyooday isagoo da-diisu ay tahay koob iyo sagaashan sano master leo ayaa horaantii bishii februari cisbitaalka loo dhigay xanuun dhinaca samabada ah kaasoo markii dambe lagu xidhay qalabka caawiya neefsashada xafiiska ra-iisul wasaaraha dalka singabore ayaa sheegay in master leo oo waddanka soo hogaaminayay intii u dhexaysay kun iyo sagaal boqol iyo sagaal iyo kontonkii ilaa iyo kun iyo sagaal boqol iyo sagaashankii uu si aan dhib lahayn u geeriyooday
madaxweynaha afghanistan ashraf gani ayaa sheegay in iskaashiga u dhexeeya maraykanka iyo afghanistan uu yahay mid muhiima waxaana uu ugu mahadnaqay maraykanka kaalintii ay ka qaateen xoreynta dalkiisa gani ayaa waxa u bilaabantay maanta booqasho qaadan doonta saddex maalmood oo uu ku joogo magaaladan washington madaxa afghanistan ayaa kala hadli doonaa saraakiisha maraykanka sidii loo wiiqi lahaa kooxda taalibaan oo doonaysa inay talada ka tuurto dowladda cusub madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa ku baaqay in dalka nigeria ay ka dhacaan doorashooyin xora oo cadaalad ah maanta maalinta sabtida dadka reer nigerian ay iska diidaan rabshadihii kharibay doorashooyinkii hore ee dalka muuqaal video oo isniintan ay baahisay safaaradda maraykanka ee magaalada abuja ayaa master obama oo ku sheegay in doorashooyin guuleysta ay fure u yihiin joojinta fallaageysiga kooxda boko xaram ayna u ogolanayso malaayiin reer nigeria ahi kuwaasoo barakacay inay guryahoodii dib ugu soo noqdaan
halkaad warkaasi kala socoteen wadaacadda v o a oo toos idinkaga imaaneysa magaalada washington barnaamijkuna waa barnaamijkii wacyigelinta cudurka dabeysha oo v o a aad ka dhegaysataan habeen walba hadahan oo kale dadaalka la dagaalanka cudurka dabaysha waxaa caqabad ku ah wacyiga bulshada qaar oo liita hadallada kutirikuteenka ah ee tallaalka cudurka la xiriira oo bulshada qaar gaar ahaan reer miyiga si fudud ugu dhex baaha dadka qaar oo dafira jiritaanka cudurka iyo quraafaadyo dhinaca dhaqanka ah oo tallaalka laga aaminsan yahay waryaheena magaalada hargeysa cabdixakiin maxamuud shirwac ayaa inoo haya falanqeyn uu dhex dhigay laba ka mid ah shaqaalaha caafimaadka oo uu ku eegayo sida caruurta waalidiinta ku xiran dadka dawadhaqameedka wax ku daweeya ay ugu nugul yihiin dabaysha iyo cudurrada kale marka la barbar dhigo caruurta waalidkood ku xiran yahay xarumaha caafimaadka sannado badan ka hor cudurka dabaysha ayaa ahaa mid fahamkiisuu bulshada ku yaraa islamarkaana ay koobnayd aqoonta loo leeyahay ka hor inta aanay dadka sida waafiga u soo wada gaadhin aqoonta caafimaad ee loo leeyahay cudurkan iyadoo haatanba badi goobaha caafimaadka ay diyaar ku yihiin tallaalka lagaga hortago cudurka islamarkaana xilliyada qaar laba sameeyo ololayaal bulshada lagu wada gaadhsiinayo hase yeeshee waxaa weli jira dadka qaar aaminsan caadadhaqameeda hore islamarkaana baalmara adeegyadan haddaba siday carruurta waalidiintoodu ay ku xidhan yihiin goobaha daawa dhaqameedka wax ku daaweeya ay ugu nugul yihiin cudurka dabaysha iyo cudurrada kale marka la barbar dhigo carruurta ay waalidiintooda ku xidhan yihiin xarumaha caafimaadka waxaan falanqayntan soo socoto hordhigay sakhiya maxamed cabdiraxmaan iyo rooda aadan cabdilaahi oo labadooduba ah umudusooyin ka howlgala qaybta bukaan socodka ee cusbitaalka adna ee magaalada hargeysa waxaana hadalka ku hormaraysa sakhiya maxamed bismillaahi raxmaan raxiim waxay leedahay marka ugu horreysa hooyadani markay ku umusho goob caafimaad waxaa laga hortegayaa waxyaalo badan waxaa laga hortegayaa inuu dhiigbax ku yimaado waxaa laga hortegayaa hooyadaas inay infection qaado waxaa laga hortegayaa inay hooyadaasi ama dhiigbax ama waxyaalo lamid ku yimaadaan sidoo kale ilmaheeda markuu ku dhasho goob caafimaad wuxuu helayaa tallaalkii ugu baahnaa marka uu dhasho laakiin haddii aanay ku umulin hooyadaasi goob caafimaad ma helaysa xanaanooyinka aan soo sheegay oo kale ilmuhuna sidoo kale ma helayo wax tallaala waay haddii aan u wareego roodoo kale roodo tusaaleahaanoo kale hooyadii markay umusho de ilmihi ku dhashay noocyada tallaalada la siiyo ee islamarkaaba loo bilaabo maxaa ka mid ah waxaa ka mida tallaalkan la yidhaahdo d c g ga lagu dhahdo ababka kale inagana loo soo gaabiyo t b da iyo tallaalkan dabaysha oo isla marka umusho hooyadu la siin karo kabacdina in loo sii sameeyo la siiyo ballanay ku timaado hooyadii si lagu bilaabo kuwii kale iyaguna talaalo muhiima ku jiraan sida jooniscadkii booliyadiioo lasii wadayo xiiqdheertii gowracadii taytanadii wixii o dhan lasii wadayo oo ballan loo siiyo iyo marka ugu horeyso kan la siinayo dabaysho kale daynu gaaru soo qaadano ahmiyad intee legbeleed inuu ilmuhu qaato tallaalka cudurka dabaysha sakhiyaanudhiibaya waxay leedahay dabayshu waa wax yar oo si simbala loo qaadi karo ilmuhu u qaadi karo waayo ilmuhu haddii uu out maxaada uu cuno ciidan oo kale ayaabuu ka qaadi karaa ama saxaro saxaro qof dabaylii qabay haddii uu ciidan ku dhex darsan tahay wuu ka qaadi karaa ilmuhu si yaroo simbalana wuu qaadi karaa laakiin waxaa lagaga hortegi karaa laba dhibcood oo la siiyo ilmaha marka uu dhasho markuu dhasho marka la siiyo haddana waxaa la siiyaa shan iyo afartan cisho kadib haddana bil kadib oo lala siiyo marka shan iyo afartanka gaadho waxaa lala siiyaa bantada mar labaadka haddana markuu jiro laba bilood iyo shan iyo toban cisho ayaa lala siiyaa bantatuuga haddana mar saddexaad baa la siiya oo loogu celiyo bantatriga oo markay saddex bilood iyo shan iyo toban cisho jiraan intaa marka la siiyo gaabbaa halkaa kasoo baxaya ilmihii uu misliskii sagaalkii bilood ku qaadanayo intaa udhaxaysa haddii uu wax kaambeyni soo baxo hooyooyinka waxaan u sheegnaa inay ka siiyaan booliyada kaambeynka ololaha haa oy ka siiyaan markay sagaalkaa bilood kusoo celiyaan haddana waxaan siinaa misliskii iyo booliyadii markaanu u dhammayno waxaan ku nidhaahnaa hooyooyinka marka kaambeynka dabayshu soo baxo ilmaha tallaaladaadii kaloo dhamma waa u dhammaadeen laakiin ilmuhu ilaa intuu shantii sano ka yaryahay muddada ay ilmaha calooshiisa ku jiri kartaa dawadaasi waa soddon cisho inta la sheegay markaa soddonkaa cisho wixii ka badan ilmahaasi wuu u baahan yahay inuu qaato tallaalkii dabaysha saala ajligeed hooyooyinka markaan tallaalka u dhammayno waxaan u sheegnaa inay markasta uu soo baxo ololaha dabayshu ay siiyaan waxaa jiro hooyooyin iyagoo aan tusaalahaan cusbitaal kale ku umulin islamarkaana dee goobamiyo kala jooga ama iyagoo magaaladiiba joogaba umulisa dhaqameed oo kale ama qaab cusbitaal aan umashii aan imaninoon aan ku umulin sidoo kale aan kuna xidhnaanin sidan imakaanu tilmaamayna goobihii caafimaadka iyagoo hooyooyinkaasoo kale cudurkii dabaysha halis ma ugu jiraan rooda haa way igu jiraan caruurta way igu jirtaa hooyada qudheed waxay ku jirtaa khatar bay ku jirtaa baynu odhan karnaa hase yeeshee waxaa jira dadka qaarkood inta duruuftu hayso aan karaynba inay dhakhtar tagaan taa qudheeda waxay heli karaan xanaanadii u bilaasha oo tallaalkii ay ka helayaan oo caadi looga dhalinayo kuwaana marka waxaan kula dadaalna inay khatarta iyaguna ka fogaadaan oo ilmahoodii ilmahoodina khatar buu ku jiraa iyagana khatar bay ku jiraa ilmihi tallaalla-aan khatar ugu jira hooyadiina waxaa laga yaabaa inay dhib kala kulanto gurigii iminkoo kale waxaa jira goobo dee dawadhaqameed oo kale lagu sameeyo oo iminkoo kale hooyadii oo kale n waxaa laga yaabaa in in la yidhaahdo dee dawadhaqameed la siiyo ama daawadii oo kale halkii dee cusbitaalka ka yimi lahaayeen dawadhaqameedkii waxaa ku xidhnaada goobaha waxaa jira iminka inta badan dawadhaqameed ah iyaga kuwaas oo kale xalma u yihiin ama ka hortaga cudurka dabaysha oo kale oo mid muhiim oo dee hooyada ku xidhnaan karto sakhiya may walaal dawadhaqameedku uma aha mid muhiima hooyada ku xidhnaan karta si loogaga hortago xanuunkan dabaysha waayo xanuunku hadduu leeyahay tallaal ma laha daaweyn marka xanuunkuba hadduu tallaal leeyahay waa in tallaalkii un la siiyo qofku keliyuu kaga badbaadi karaa ilmahan yari waa in tallaalkii un la siiyo laakiin goob dawadhaqameeda kagama badbaadi karo iminka hooyooyinka aan soo gaari karayn oo kale ama gooba caafimaadka aan iman karayn islamarkaana dee daawadii iyo tallaalkiiyo dee aan ololayaashoo kale marka laga yimaado dee goob caafimaad aan heli karayn iyo kuwaas siay ku heli karayaan ugu fududeeyay tusaalahaan ilmihii tallaalkiisi ugu dhammaystiri kareen iyaguna xaaladooda kula socon karaan waxay ku heli kareen waxaa jira dadka qaarkood dadku markasta waxay soo doontaan raashinka bil kastaba ay soo doonanayaan sidaa awgeed inay bil kastaba ilmahooda soo qaadaan baan kula talinahayn waana jiraan dad badanoo miyiga ka yimaado tallaalka u yimaada haddana soo doontaan laakiin ma badna laakiin kuwana waxaa lagu talin lahaa markasta magaalada uga yimaadaan cuntay soo doontaan wax kale soo doontaan inay ilmahoodana tallaalka usoo qaadaan oy keenaan ayaan kula talina hooyada oo kale markaynu leenahay de qofka mas-uulka inta badan gacanta ku haya caruurtii islamarkaana intaa ilaalinaya tallaalkii geynaya kasoo celinaya halka markaydu ku yimaadaan ma jiraan hooyooyin dhulfog ka yimi oo miiga ka yimi islamarkaana aad halkan kula kulantaan iyaga kuwaasi talama siisaan ama la hadashaan haa way jiraan dumar badan baa jira oo iminka magaalada dibadaheyga ka yimaada waxaan siinaa wakhtigii ay maxayhayde intay ku soo celin lahaayeen waxaan u sharaxnaa faa'iidadii tallaalka waxaan u sharaxnaa siday iyadu ugu dhali lahayd goob caafimaad waayo tallaalkani wuxuu faa'iide u yahay ilmaheega iyadu inay ku dhasho goob caafimaad haddii aanay awoodi karin qofkani cisbitaal xanaanooyinkiiyo u firiya baa jira marka waxaan kula talinaa tuuladeed haddii ay xanaano leedahay inay xanaanadaa la xidhiidho haddii uu dhakhtar jira inay dhakhtarkaa la xidhiidho tallaalkana wakhtigeeda haddii aanay meesha ay degantahay aanu lahayn goob tallaal inay nagu soo celisa annaga bishiiba mar xalma ma u noqon karaa dawadhaqameedka iyo weliba caadan dhaqameedka soomaalidu leeyihiin mid lagula tacaalo cudurka dabaysha roodaan u dhiibaya may xal ma noqon karo xal ma noqon karo waaladta keliyaatee dadkiina khaldaysa iminka ee la odhanaya tallaalku sunbuu ka samaysan yaa la odhanayaa waa cudur baa la odhanayaa xanuun baa laga qaadaa marka dadka inta badan waxay ka qabaan babaqay ka qabaan inay ilmahooda yaraa siiyaan tallaalkii oo waxa weeyaan laakiin taasi xal ma noqon karo keliya waxunbay xal u noqon kara inuu tallaalka ilmayar uu helo daawo dhaqameedkii waxaana uma noqonayaan dadkan waxaan kula talin lahaa inuu ay dhegaystaan dhakhaatiirta iyo waxa loo sheegayo wacdigelinta iyo waxa oo dawadhaqameed iyo waxaa iskaga tagaan aad baad mahadsantiin
aad buu mahadsanyaa wariya iyaga cabdixakiin maxamuud shirwac warbixintaasi nooga soo diray magaalada hargeysa
lixdii bilood ee ugu dambeysay ayaa sida qaramada midoobay ee sheegtay aan laga soo sheegin kiiska cudurka dabaysha gudaha soomaaliya iyo dhulka geeska afrika ee soomaalidu degto hase yeeshee waxaa jira deegaano fogfog iyo tuulooyin aan weli fursad u helin adeegyada caafimaadka iyo dhulka weliba uu ururka al-shabaab ka taliyo deegaanadaasi waxaa adag in la ogaado inay jiraan cuduro cudurka dabayshiyen kale haddaba saameyn intee leeg ayay gaadhis la-aantaas goobaha qaar ay ku yeelan karaysaa dadaalada lagu cibtirayo cudurkan waryaheena magaalada muqdisho xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste ayaa warbixinta noo soo diray iyadoo dhowaan hay-adaha w h o iyo yunisef ee qaramada midoobay ay shaaciyeen in lixdii bilood ee ugu dambeysay laga waayey guud ahaan dhulka ay soomaalidu degto kiisas ku saabsan cudurka dabaysha ayaa misena waxaa soo ifbaxaya inay jiraan degmooyin iyo tuulooyin ka tirsan soomaaliya oo aan la gaarin kuwaasoon laga helin xog sugan maadaama muddo dheer aanay ubadka ku dhaqan goobahaasi nasiib u yeelan inay helaan tallaalka ka hortagga cudurka dabaysha haddaba saameyn intee la eg ayay arrimahaasi ku yeelan karaan warbixinta qaramada midoobay iyo dadaalka loogu jiro ciribtirka cudurka boolyada doctor maxamed maxamuud biday waa hormuudka kuliyadda caafimaadka ee jaamacadda banaadir waxaana uu v o a uga waramay aragtidiisa ku aadan qaybo ka mid ah dhulalka soomaalida ilaa iminka aanay gaarin hay-adaha caafimaadka ee ka shaqeeya arrimaha tallaalka iyo macluumaadka qaramada midoobay ee tibaaxaya in muddooyinkii ugu dambeeyey aan soomaaliya laga helin kiisas la xiriira cudurka boolyada runtii sida ay sheegeen hay-adaha u n k waxay yidhaahdeen in cudurkii boolyada muddo lix bilooda dalkaan lagu arin waa run waxaa jira dholol fogfog oo remote area oo aan la gaarin lana tegin aan lana ogeyn xaaladda ay ku sugan yihiin iyo dhulal badan oo aysan ka talinba dowladda oo aan la tegi karin oo ay ka taliyaan shabaabka ay ka taliyaan dhulkaas oo dhan xaaladooda wax looga og yahay ma jirto waxayna ku yeelan kartaa saameyn aad u fara badan barnaamijkan ay ku dhawaaqeen oo ah in la dabargooyo cudurkii booliyada arrintaas iyada ahi waxay u baahan taha laftigeedu in la saaro calaamatu su-aal oo dib loo eego waayo meelahaasi dadka hadda inta badan waxay sameeyeen wax loo yaqaano wax la yaqaano movement oo mobilization ay dhaqaaqa sameynayaan kuwa xagga jooga halkan imanayo kuwa inta jooga xagga tegayo marka saameyn badan bay ku yeelan kartaa cudurkaasi inuu mar labaad lagu arko kaysas kaleeto aada u imaan kara oo ka yimaada dhulalkaasi aan laga warqabin doctor bidey ayaa dhanka kale sheegay in si loo xaqiijiyo guulaha qaramada midoobay ay sheegtay in laga gaaray la dagaalanka cudurka dabaysha ay muhiim tahay in la tago goobaha aan ilaa iminka la gaarin waa muhiim in la gaaro waxayna ku xiran tahay in la helo dad mutadawiciina oo meeshaa tegi kara oo kasoo warbixin kara oo xaaladeeda ogaan kara waayo xaaladda jirtana ma saamaxayso qof kasoo tagana waxa weye nafsadiisa ay halis ku gelayso marka arrintaa iyadaahi waxa weeye waa arrin runtii u baahan in dib loo fiiriyo waa shaki weyn baa la gelin karayaa iyadoo runtii axwaal rasmi aan laga helin oo aan meeshaas aysan noqonin meel si sahla lagu gaari karo oo la tegi karo oo warbixin laga keeni karo waayo dhulalkaasi sidaan ognahay tegitaankoodu ma sahlana qofkii tagana dee wuxuu u muuqanayaa qof mataqaanaa aada nafsadiisa halis gelinayo qof maanta u diyaaro tegayana ma jiro arrintaasi waxa weeye waxay shaki gelinaysaa go-aankan ay gaareen hay-adaha u n k ay soo saareen oo iyagoo ay sheegeen sidai ay sheegeen annagoo u qaadanaya laakiin waxay u baahan tahay in shaki badan ay abuurayso in cudurkii weli soomaaliya uu ka jiri kara maaragtay cudurka dabaysha maadaama aan la gaarin qorshaha ku qotomay in bilihii ugu dambeeyey geyiga soomaaliya aan lagu arag cudurka dabaysha ayay qeybaha bulshada muqdisho qaarkood gelinayaan calaamatu su-aal maadaama sida laga warqabo ay jiraan deegaano badan oo aan weli la tegin sida uu qeexayo abshir maxamed aadan oo ka tirsan waxgaradka muqdisho waxay keenaysaa arrintaasi in aan kalsooni buuxda la siin karin oo ay tahay in la sii wado oo la hubiyo haddii kale waxay noqonaysaa wixii la qabtay oo dhani hal bacad lagu lisay inta tuulo qura ee ka tirsan dalka soomaaliya aan la hubinin xaaladdeeda cidna kuma kalsoonaan karto natiijooyinka hordhaca ee ka soo baxay inta la maray ee qaramada midoobey ay soo saartay waxba laguma kalsoonaan karo waxaa khasaba in lala sugo inta ay suurtagal ka noqonayso in deegaan waliba oo ka tirsan jamhuuriyadda soomaaliya in la hubiyo oo la ogaado oo oo markaa kadib ay go'aanku uu soo baxo si wada jira dalka soomaaliya oo dhan laakiin inta ay qabyada tahay ee deegaano qaarkeed iyo degmooyin aad u fogfog baa jira oo soomaaliya ka mida kuwaasoo u baahan gaadiidkooda iyo howl adag u baahan ilaa laga hubinayo dhammaystirka ee dalka oo dhan in la wada gaaro oo ay tiimkaasi gaaraan laguma kalsoonaan karo natiijo soo baxday waxayna khatar ku noqonaysaa shaqadii weyneedee lasoo qabtay sidaas daraaddeed waxaan leeyahay waa in la hubiyaa natiijadana lala sugaa ilaa goob kasta oo soomaaliya ka tirsan laga tegayo oo ay laga hubinayo in ay cudurkii dabaysha ka nabad qabto ugu dambayntii doctor cabdulqaadir cabdiraxmaan aadan oo ka mid ah takhaatiirta ka howlgasha gobolka banaadir ayaa muujiyey in xilliyadii ugu dambeeyey la sameeyey wacyigelin iyo dadaallo dheeri ah oo la xidhiira la dagaalanka cudurka dabaysha taasoo guulo laga soo hoyey waxaana uu dhanka kale shaki geliyey in wakhtigan lagu tilmaamo soomaaliya inuu ka idlaaday cudurka boolyada iyadoo aan la tegin meelaha aanay dowladdu ka arrimin ee ay gacanta ku hayaan ururka al-shabaab runtii annaga waxaynu ahaa lahayd farxad aada u ballaaran iyo arrin aada u wanaagsan haddii ayba suurtagal tahay ama la heli karo ama ay dhici karto in cudurkan la cirib tiro laakiin waxaa jira dhul aada u ballaaran oo aynan dowladduna ka talinin hay-adahu samafalkuna aysan joogin ama ayna tegi karin marka dhulkaasi ma waxaa la odhan karaa lama lagama helo cudurkaas waa laga dabar jara maa la dhihi karaa maadaama talaalkiiba oona gaarin ana markaa horta runtii u malaymaya eragaas siduu meesha u shaqaynaya garan maayo laakiin waxay u baahan tahay in dib loogu laabto oo la yidhahdo dhulkaas maxaa ka jira horta runtii haddii aan la tegin soomaaliya degmo kasta iyo tuulo kasta ama gobol kasta haddii aan la tegin ereygaas in la yidhaahdo runtii meesha ma qabanayo mana u malaynayo xoga waxaad muddaa ereygaas in lagu degdegay haddii aan degmooyinkaas iyo tuulooyinkaas haddii aan la tegin ama aan la gaarin dhib weyna ku tahay haddii kaba soo qaad soomaaliya siddeed iyo toban gobol waaya la yidhahdaa haddii hal tuulo ka mida aan la tegin hal cunug oo cudurkaas ku dambeeya uu jiro haddii intii kalena uu effect garaynaya degmooyinka iyo gobollada badan ee aan la tegin waxay dhaawici karaan dadaalkii faraha badnaa ee loogu jiray arrinkaas waayo haddii yacni soomaaliya oo idil aan kambeyn loo samaynin oo shaqaalaha caafimaadka aan la wacyigelin ayna samaynin oo culummadu ayna wacyigelin samaynin oo macallimiintu ayna wacyigelin samaynin cudurkani way adagtahay si loo daba jiro waa inuu qof walba u arkaa asaga wax dhantiisa ah lana fahamsiiyaa tallaalku iyo ciribtirka cudurkan dabaysha inay macno weyn ku fadhiso marka waa muhiim jiddan si kastaba ha loo maro waddo kastaba ha loo maree in la tago gobolladaas fogfog xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
qoysta aad buu u mahadsan yahay waryaheena magaalada garawe nuux muuse birjeeb ayaa la hadlay qaar ka mid ah waalidiinta oo uu wax ka weydiiyey aragtida ay ka qabaan dawadhaqameedka iyo daweynta xarumaha caafimaadka warbixintan ayuuna noo soo diray dadka soomaaliyeed ayaa ku kala duwan fikirka ah in carruurta lagu daaweeyo ama lagaga hortago cudurka dabeesha daawo dhaqameedka iyo sidoo kale daawooyinka kale ee lasoo warshadeeyey dadka qaba fikirka ah in daawo dhaqameedka la isticmaalo ayaa aaminsan in labada dhibcood ee lagaga hortago dabeesha ay tahay mid aan ku filnaan karin toddobaadkan waxaan la kulannay dad badan oo arrimahaasi ku kala duwan maxamed cali daahir waxa uu ka mid yahay waalidiinta ku dhaqan magaalada garowe maxamed wuxuu aaminsan yahay in daawo dhaqameedka oo loo isticmaalo ku daaweynta dabeesha ay tahay waxa ugu wanaagsan wakhtigan horta waxaan u kala qaadayaa laba qaybood oo kale ah horta daawada ay labada dhibcood oo kale waa wax lasoo kiimikeeyey oo kiimikal soo gashay marka doosaheedana la yaqaano laakiin tan dhaqanka waxaa laga yaabaa in qofkaasi uu dooso ka badan qofka uu ku daaweeyo laakiin waxaan arkaynaa baryahan dambe dadka qaarkiisu aad ugu daawooyey cudurkaasi daawo dhaqameedka marka waa loo baahan yahay dadka hadda aan daawo dhaqameedka siin ilmahooda inay ku dayaan sida dadka qaarkiisa ku daawooyo kale uwax salaad fanax oo ah maclimad wax ka dhigta dugsiga dhexe ee darwiish ayaa qabta fikir ka duwan maxamed cali daahir waxaan dhihi lahaa hooyo walba waa in lagu baraarujiyaa wacyibalin badan wacyigelin badanna laga siiyaa in cudurka booliyadu ay ku fiican tahay in goojadaas lagu daaweeyo tallaalka ah ayna leedahay ka hortag aysan lahayn ka dabatag ma leh marka hooyo walba waxay fiicnaan lahayd intaysan cunugeeda uusan ka curyaamin uusan micnaha adimadii beelin in ay gaarto goobaha caafimaadka meelihii tallaalka inkastoo haddana loo dhib yareeyo albaabadana lagu soo garaaco inay hooyo walba ogolaato in cunugeeda laga daaweeyo cudurka culimmada qaybtood ayaa iyagana qaba fikirka ah in daawada dhaqanka oo lagu daaweeyo caruurta ay tahay mid wax badan ka qaban karta caruurta uu haleelay cudurka booliyada sida uu barnaamijka u sheegay sheekh cabdiqaadir xareed faarax boqolkiiba siddeetan soomaalidu waxay u badan tahay reer miyi ummaddaanu waxay u arkaan oo ay aaminsan yihiin daawada ay yaqaaniin oo daawo dhaqameedka waayo bahalaha kan la leeyahay boolyada ama tan afka layska siinayo ha ahaato ama midda laysku durayo ha ahaatee carruurtii way jiri jirtay lamana siin jirin waxaa la yidhaahdo xoq ama la yidhaahdo cagago ama la yidhaahdo cusbayn oo daawo dhaqameed ah baa la siin jiray ama sarsar beeryaro waxyaalaha noocaasa boqolkiina markaa ciyaalka u dhintaa shan ma gaari jirin inkastoo qaybo ka mid ahoo dadban ay jireenoo sida dadka dhinacu qalolahoo aan la aqoon marka dadka inta miyiga degataan waxay aaminsan yihiin boqolkiiba siddeetan daawo dhaqameedka miyiga bay kaga kalsoon yihiin midda dhaqaatiirtu waddo oo caadiga ee magaalooyinka waxaa qaybo badan oo dalka ku yaala dukaamo lagu iibiyo daawo dhaqameedka waxaa dukaamadaas mid ka mid ah oo ku yaala magaalada garowe la yidhaahdaa abuuxulba bashiir cali daahir abuuxulba oo iibiya daawo dhaqameedka ayaa qaba daawooyinka dhaqanka iyo qur-aanka kariimka oo lagu aqriyo carruurta ay ka helayaan caafimaad badan waxaa kaloo inoo sheegeen qof kasta oo ta dhasha inuu shaydaanku taabto oo la xidhiidho lamsigaagaas oo shaydaanku taabtay waxaa ku yimaada dabayl markaad lamsiga shaydaanka oo cimilada ahaa oo shaydaanku taabtay iyo tii cimilada wax lagu kala yaqaanaa haddii lug iyo gacan qofku uu garaaco jagleeyo afkana marooriyo dabayshaas waxa weeye waa dabayshii taabanaysay ee ka timid qaybta ruuxda ka timid weye ee jinka ka timid weye qur-aanka markaas iyo ruqyada sharciyada la marinaya hadday noqoto muxuu ahaye qaybta madaxa inuu kala guuro ama xidido yeesho ama ilmuhu intuu calooshu fuudho saxra noocnooca uras uu keeno shaha go-ayo kalena waxay ka timid qaybta cimilada ka timidoo waxaa lagu daweeyaa iyadana adwiyada dhirta dhir ka mid a oo kitaabka noogu qoran tahay oo cilmi maxaa adwiya oo saxiix ah oo mujarabkeeda ahayn oo cilmi mujarab ah iyo qur-aanka muxu ahay qariinada qariino wax la yahdo raaca la yahdo qariinada marka waxaa la wixii shaydaanku dadka la xiriira weeye baan ku daweynaa taasaa marka waxaa ilaahay ku caafimaadaya ilahay idankiisa in badan cilmi caafimaadka iyo iyo iyo iyo iyo iyo jiradana labadaba rabbi baa keena abuuxulba ayaa soo qaadanaya noocyo badan oo daawo dhaqameed lagu daaweeyey cudurka dabaysha ay dad badan ku bogsoodeen in indhaha markuu dhasho la dhamxaaqo timir lagu dhamxaaqo taas waxay keenaysaa cimiladii baaridkii ku dhacay in wuxuu ka soo baxay talaata dulmaad saddex mugdi mandheertii iyo muxuu ahaaye ilmasidihii iyo qalfufkii qofka saddexa mugdi oo kululba ka soo baxay cimiladan si haddii ay sagaa afartan iyo shan digri tahay waxa ka qaar ka kulul meeshuu ka yimid si alla ajligeed marka ilmuhu dhasho waa in dabeecadana timirta waxaa la yidhahdaa ayeeyadii dadka la yidhahdaa bas marka laf bay leedahay dadkuna laf bay leeyihiin xididay leedahay iyaduna dadkuna xuduuduu leeyahay xudun bay leedahay dadkuna xuduuduu leeyahay waa geedka dhirta ka waafaqa marka cimilada marka ka waafaqa marka geedka timirta in imnaha lagu dhaxo markuu dhalanayo dhasho kow midig lagaga adimo bidixna lagaga aqimo taas marka waxay waafaqaysaa muxuu ahaaye waxyigii rasuulku caleyhi salaatu wasalaam bay waafaqaysaa haddii cudur ku yimaada marka cudurkaas waxa weeye dhirtu waxay ka kooban tahay ruux waxaa la shaqeysaa cilmiga samaawiga la shaqeysaa oo kitaabkeena la shaqeysaa sunnaha iyo qur-aanka labada way la shaqeysaa dhirtu oo rasuulku caleyhi salatu siddeetan iyo afar geed baan haynaa oo nebigu yidhi ha la isku daweeye caleyhi salatu wasalaam dhakhaatiirta dhanka caafimaadka ayaa qaba fikir ka duwan taasi inkastoo ay aaminsan yihiin in dhirta wax lagu daaweeyo balse aan haddana lahayn xaddiga rasmiga ah ee qofka la siinayo cabdiqani xaashi axmed waa dhakhtar wax ka dhiga machadka culunta caafimaadka ee o t t i oo xarumo ku leh magaalooyinka puntland qaybtood waxaana wax ka weydiiyey fikirka ah in daawo dhaqameedka uu daaweeyo cudurka booliyada runtii daawada dhirtu daawo way tahay wax waa lagu daaweeyaa weliba dadka reemiyiga ah aad bay u aaminsan yihiin in ay wax ka tarto booliyada in dhirta lagu daaweeyo dhirta dhanka kale marka laga istaagano dhirtu way ka mid tahay source of dragiska ama ilaha daawooyinka laga soo saaro oo dhirtaa ka mid ahoo waxaa ka mid a macdanta waxaa ka mid a xawayaanka way jirtaa in yacni daawadu meelaha laga helo ilaha laga helo inay dhirtu ku jirto laakiin waa wax u baahan dhirtu yacni in marka hore intaan wax lagu daaweyn ka hor in laga shaqeeyo in dowsejka laga qaadanayo la ogaado in la ogaado garaamkeebay ku daaweynaysaa wax intee la-eg baa laga qaadan karaa markaan rabo inaan booliyada ku daaweeyo dhirta wax intee la-eg baan ka qaadan karaa oo ka isticmaali karaa sidoo kale calaamado caynkee ah baa waxa weeye bay muujinaysaa marka aan isticmaalo geedkii nuux muuse birjeeb barnaamijka booliyada v o a garowe
aad iyo aad buu mahadsan yahay nuux muuse birjeeb halkaad weli nagala socotaanna waa v o a washington waryahana magaalada waa nairobi yaasiin ciise wardheere ayaa waraystay doctor maxamuud cali daahir aw maxamuud oo xarun dhirta wax ku daaweysa ku leh magaalada nairobi kaalinna ka qaadan kara hirgelinta tallaalka iyo sida loo abuuri karo wada shaqayn rasmi ah oo dhex marta dhakhaatiirta wax ku daweeya dhaqanka iyo hay-adaha tallaalka
waxaa weeye booliyadu horta sideeda cudurka cudurka dabaysha waa cudur muddo badan soo socday waxa weeye qofku maaragtay ku dhacana waxa weeye maaragtay qayb baa curyaan noqonaysa ama gacan ama lugda gacan ama maaragtay wuxuun waxa weeye dadkii waxay ku isticmaali jireen ama geedo lasoo qaado maaragtay qofkii maskaxdiisii howlgeliya mar kale oo xubnihiisay ku dhaqaajiyaan ay ku dadaalaan mar masaaj baa lagu samayn jira oo maaragtay waa la tuusin jiray mar dab baa lagu dhejin jiray si maaragtay xubnihii loo toosiyo mar waa toobin baa la isticmaalaa dadka waaweyn mar waxaa la isticmaalaa maaragtay sarsar howlahaasoo dhan waa badan yihiin qaarkood waxa weeye waxaa oogadii baa in la kululeeyo lagu dadaalaa oo maaragtay geeda kululaynaya oogadii dab ku shidaya yaa maaragtay lasoo celinaya si maaragtay xubintii laalaabnayd oo curyaan curyaanka u ekeed maaragtay ay mar kale u dhaqaaqdo waxa weeye mararka qaarkood waxaa dhacaysa maaragtay qof baa afmaroor ku dhacaya marka neerfayaal ishaysta weeye waa tahay waxaana loo baahan yahay dadaal fara badan oo u baahan in la abuuro jawi wada shaqayna oo dadka dhibta wax ku daweeya culummada kale ee dhakhaatiirta ee kimikada iyaguna ku xeesha dheer iyo hay-adaha dhinaca tallaalku qaabka ay isku kaashan karaan si markaasi ololaha tallaalku uu ku meel maro wacyiga dadkana sare loogu qaado mar kale abu maxamuud cali daahir oo arrimahaasi ka hadlayana waxa uu yidhi
sideedaba maaragtay dadku qayb badan ayaa cuqdad waxay ka qabtaa tallaalka loo keenayo maxaa yeelay waxaa maadaama dowlad aysan jirin hay-ad kaa kontrolaysa daawadana inay sax tahay oo maaragtay aysan feek ahaynna ada aysan jirin yaa dadkii waxaa ku dhacday cuqdad ah warar maa wax idinkugu soo qarsaa meesha oo dadkii idinka leedaha taas marka n waa hawl u baahan in layska kaashado sidii maaragtay dad analysis sameeya oo madax bannaan oo waxaan hubiya loo helo sideedana maaragtay ololahan oo kale haddii la rabo inuu hirgalo waxaa loo baahan yahay bulshada in kalsooni lagu abuuro bulshadana waa inay iskaashadaan maamul goboleedyada meesha jooga dhakhaatiirta culamaauddiinka waxgaradka hay-adaha hay-adaha tallaalka sida dadka maaragtay ka shaqaynayana laftoodu dad furfuran oo maaragtay aysan ahayn maaragtay amar baa la siiyey meel hebel soo maro maanta maaragtay hana dhaafto lama rabo dadku waxay u baahan yihin tartiib tartiib in maskaxdooda loo geliyo waxaan inay dantooda yihiin waxaad arkaysaa ma qaar curyaamiina waa in lagu daraa laftooda oo ay yidhaahaan maaragtay war annagu haddii maaragtay soddon sano ka hor aan heli lahayn talaalkan maanta inaan dadka caadigaa la mid nahay ayaa noqon ayaa suuragal ahayd marka wixii waxay u baahan tahay xarfadayn la isu keenayo bulshadii unugyadeedii kala duwanaa si ay kurtood maaragtay hawshaan u hirgeliyaan waxaana loo baahan yahay in masaajidu ka qayb gasho in telefishinadu ay ka qayb galaan in idaacadaha ay maxaliga ay ka qayb galaan in maaragtay goortii hawshaas oo kale xataa maaragtay madaxweynayaasha gobolada iyo waxaasoo dhan maaragtay lafto ayaga laftoodu inay marmar maaragtay hawshaas hormuud u noqdaan oo wax kala socodsiiyaan maxaa yeele bulshadu waxay wax ku aragtaa culammada iyo umarada dadka maskax dadka madaxda ah labadaasay wax ka dhegaystaan labadii marka waa in maarata se hawshu u hirgelin lahayn ay iska kaastaan
kaasi waxa uu ahaa doctor maxamuud cali daahir oo u warramaya waryahayaga yaasiin ciise wardheere degeystayaal haatanna kusoo dhowaada barnaamijkii wicitaanka oo ay toddobaadkan aan uga hadlayno doorashada somalilan waryahayaga cabdixakiin maxamuud shirwac ayaa inoo soo diray
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada xubintii wicitaanka dhegaystaha ee barnaamijka ka hortagga cudurka dabaysha toddobaadkan barnaamijka waxaa marti inugu ah doctor khaliil axmed obsiye oo ah dhakhtar ka howlgala magaalada berbera doctoorka waxaan ugu horreyn weydiiyey bal inuu faahfaahin naga siiyo saamaynta ay dawadhaqameedku ku yeelan karto caruurta marka ay boolya ku dhacdo dadka maaragtay dawadhaqameedka isticmaala ee aan aqoon lahayn xanuunkani dhibaatooyin badan baa kasoo gaadha waxa ka luma wakti badan waxa ay ku dayaan meelo badan dabiib maxaan ku dhahay waxa kaloo ay sameeyaan dee me kharashyo badan ayaa kaga lumaa dhibaatada ugu badan waa kharashkaas ka lumaya ee kolba ay shay ku geynayaan kolba ay wax ku geynayaan xagga caafimaadka dhibaatainta lagba ka soo gaadha waxa dee kasoo gaaraysa waxa weeyaan haddii la siiyo geedo iyo waxyaalo kale waxa qofkii waxa weeyaan wax laga yaabaa inuu ku sumoobo geedahaas waa tay tallaalku isagu kaalin intee leeg buu ka qaadan karaa yaraynta cudurkani booliyaha wuxuu ka qaataa tallaalku waa kaalinta ugu muhiimsan waayo xanuunkani ma laha daaweyn waxa keliu leeyahay waxa weeye kahortag marka waa kaalinta koowaad ayuu ka qaataa tallaalku waa tay wadhaqameedka waxyaabaha loo adeegsado waxaa ka mid a gubitaanka oo kale iyo in geedo kale la siiyo ma u malaynaysaa inay saameyn dhinaca caafimaadka oo aada u weyn ku yeelan karto carruurta marka ay weynaato haa way ku yeelanaysaa waayo dhaawac bay gaadsiinaysaa maxaan ku dhahay dubniinkan iyo waxaan geeduhuna waa geeda aan la tijaabin oo ay ku jiri karto walxo sunin ay ku jiri karaan sidaa darteed waxaa laga yaabaa inay kusoo ku samayso dhibaato caafimaad waa tay khadka telefoonka waxaa ku jira dhegaystayaal doonaya inay barnaamijka ka qayb qaataan waa ibraahim sheekh axmed magacaygo kole barnaamijka maanta waa barnaamij xiisale waxaan isweydiinaya waxay duwo dhaqameedka waxaan ogsoonahay inay tahay dawadii oo aan la dejinin muxuu ahaaye heer cabirkeedii ama dooskeedii inta badan dawa dhaqameedka caafimaadku ma diiday laakiin wuxuu diidaya waxa weeyaan dooski dooskiiba overdoos noqonaya oo waxyaaba badan ku keenaya doctorka waxaan weydiinayaa siyaasadii mkeen legbet dawladdu ka leedahay ama dalka ahaan ood iska leedihiin inaad dadka wacyigelin marka hore dawadii wax ka mihaysan dadka wacyigelin loo sameeyo si aanay ufiicin u samaynin muxuu haye u isticmaalin dawa dhaqameed si aanay carruurta uga ilaaliyaan si ay tallaalka u qaataan wacyigelinta intay leegbaad policy intay leegbaad ka leedihiin wacyigelinta boosiga aanu ka leenahay waxa weeye waxa weeye dadka waxaanu had iyo jeer kula talinaa inaanay maaragtay dawo dhaqameedkaas aanay isticmaalin inay ku xidhnaadaan goobaha caafimaadka ee ugu dhow miskiyasyada talada goobaha caafimaad ee ugu dhow inay maaragtay had iyo jeer ku xidhnaadaan si ay uga helaan kahortagii oo tallaalkii iyo talooyin kale oo caafimaadba dhegaystaha kale ayaan rabaa inaan fursad siiyo magacaagu saddexan iyo halkaad joogtid magacaydo saddexan waa ibraahim qadar saciid waxaan joogaa magaalada hargeysa doctorka waxaan weydiin lahaa su-aasha ugu horeysa aan weydiin lahaa waxay tahay dadku waxay isku khaldaan cudurka booliyada waxay ku khaldaan oo ay yidhaahdaan wax sababta ugu wacan daawo dhaqameedka waxay waxay u yaqaanaan dabayl jin inay qofkaa martay oo dabaysha jin ay qofkaa qalqalloocisay dabeeta saa darteed bay gubniin iyo xuugulada arrinkaas bal maxaad dadka kaga jaahil saaraysaa aaminsanahay ama dabayl jir inay jirto eebooliyada iyo dabaysha jir la isku khaldo arrinkaasi waxaan waxaan ohan lahaa dadku waxay u baahan yihiin wacyigelin dheeraada xanuunkana waa xanuun jira oo uu keeno virus oo nooc kamida jeermisyada iyo macnatiga kaasoo qofka dee u gudbi karaa isagoo soo raacay maaragtay iyo wasaqaysan ama cuntadii oo wasaq oo ay soo gaadhay jeermiskii soo gaadhay marka xanuunku waa xanuun la isqaadsiiyo eeto waxa weeye markaa waxa uu leeyahay oo keliya waa ka hortag haddii uu qofku ku dhaco daaweyn ma laha saa darteed waxaan ummadda u sheegayaa inay maaragtay ogaadaan oo saa u ogaadaan oo aanay maaragtay daawo dhaqameedyada kale iyo waxyaalaha kale ee maaragtay qofka dhibaatada u keenaya aanay maaragtay aanay ku dhibaatoonin oy ka waantoomaan ito inay ku xidhnaadaan goobaha caafimaadka inay ilmaha markuu dhasho ayaa loo bilaabaa tallaalka afar jeer baa la siiyaa inay hal jeer ku xidhnaadaan goobaha caafimaad ee ku dhow ayaa la sheegaya su-aasha kalen raba inaan ku weydiiya waxay tahay n inta badan xanuunkan booliya wuxuu naafeeyaa xubnaha qofka uu ku dhaco marka ma laga yaaba haddii marka hore loo sameeyo jimicsi iyo waxyaabo lamida in naafadiisaasi wax laga qaban karo way adagtahay si wax looga qabtaa inta badan waxa weeye waa beermina weye waa wa waa waxa weeyaan waxa ku dhacay qabal marka unugyada maaragtay neefuuna ma soo noolaadaan marka yani taageero in maaragtay qoryiyo wax loo sameeyo mooyaane inay maaragtay uu soo noolaado neerkaasi lagama yaabo waa tahay fursadda u dambeysay waxaan siinayaa dhegaystaha lagu magacaabo ibraahim sheekh oo jooga magaalada hargeysa waa mahadsan tahay cudurkan horta waa cudur soo dhakhtarku sheegay aada u dhib badan oo aan dawo lahayn kahortag mooyaane laakiin waxaa jira goobo fog fog oo dadkii ayna soo gaari karin goobihii caafimaadka adiga dhakhtar dhakhtaryan aanay kugu iman karin o b d ga ama meeshii aad fadhiday u baahan in halkooda inta loogu tago oo reer miyo meelo fog jooga oo aan goobo caafimaad kaag dhaweyn dadkaas oo kale maxaa laga yeelayaa waad isleedahay doctor bal aragtidaada
waxaa jira barnaamij immunisation oo wasaaradda caafimaadku ay leedahay kaasi waxa weeyaan iskusuwal buu leeyahay waa la wada maraa meel dhow iyo meel dheer baha ito waxa weeyaan halkaasaa lagula kulmaa oo waxa weeyaan halkaasaa lagu geeyaa dhaqaale ayaa loo sameeyaa kuwaasaa ugeynaya meesha meeshay joogaan intaasina dhegaystayaal waxaa inoogu idil xubintii wicitaanka dhegaystaha oo uu toddobaadkan marti inoogu ahaa doctor khaliil axmed obsiye oo ah dhakhtar ka howlgala magaalada berbera tanii kulanti dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgel
aad buu mahadsan yahay waryahayga xuseen barre aadan dhegeystayaal laga raali ahaada xubintii aan idiin sheegnay ee aragtida ama dareenka dadweynaha ee magaalada hargeysa ka imaaneysa doorashada somalilan ku saabsan ayaa haatan aad kusoo dhawaaneysaan waxaana noo haya waryahayaga cabdixakiin maxamuud shirwac
waana wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal kusoo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii dareenka dadweynaha sidaaynu ka warqabno bishan horraanteedii ayaa guddida doorashooyinka somalilan ay soo saareen go'aan ay ku shaaciyeen inay si rasmiya diiwaangelinta codbixiyaasha u bilaabi doonaan bisha toddobaad ee sanadkan iyadoo ay hore u qorshaysnayd in ay somalilan doorashooyinka madaxtooyada iyo golaha wakiiladu ka qabsoomaan bisha lixaad ee sanadkan taasi oo macnaheedu yahay in hal bil kadib wakhtigii doorashada u cayinayd ay diiwaangelinta codbixiyaashu ka bilaabmi doonaan arrintaasi oo muran iyo weliba inay afkaarta ku kala duwanaadaan ka dhex dhalisay een axsaabta macaaridka iyo weliba xukuumadda iyadoo axsaabta macaaridkuna ay go'aan ka soo saareen amuurtaasi islamarkaana xukuumadduna mowqifkeeda ay istaagtay een dadweynaha kala duwan ee magaalada hargeysa ayaa muddooyinkii ugu dambeeyeyba arrimahaasi falanqaynaya islamarkaana een goobaha barkulanka bulshada ku doodayay kuna falanqaynaya arrimahaasi een waxaan ku sugnahay goob ka mid a goobaha ay bulshada ku kulmaan islamarkaana ay isugu yimaadaan inta badan een dadweyne kala duwan oo ka mida dadweynaha ku dhaqan een somalilan gaar ahaan caasimadda hargeysa ayaa goobtan ku sugan een haddii aan ugu horeynba een barnaamijka dadweynaha idinku soo dhaweeyo haddaan dhinacan kasoo bilaabo ugu horreynba seed u aragtaado magacaa ku bilaabaya go-aankaasi guddida doorashada iyo weliba mowqifkaas oo kale magacaygu waa saacid cabdi ciise ahanaayen bulshada weynta reer somalilan gaar ahaan magaalada hargeysa runtii arrintan waxay ahayd arrin lama filaan ah sina oo ayn la filayay doorashooyinka badan soo qabanay marka la eego waxay arrin lama filaanaba ahayd si kalena waxayd marka la eego wakhtiga gaabta awgeed waynu filayna inay guddidu ku dhawaaqi doonto dibdhaca doorashada laakiinse muddada iyo halka ka bilaabmayso runtii maynaan ogeyn haddaan hore ugu sii socdo hay adigana bal adu magaca ku bilaabaya balse ad aragta bismillahi raxmaani raxiim magacaygu waa sacad muse cabdi go-aanka komishinka doorashooyinka soo saara ee ah in wakhtiga la qabanayo diiwaangelinta codbixiyayaasha waxaan u arkaa arrin bulshadu sugaysay laakiin marka dhinac laga eegana ah arrin siday soomaalidu tidhaahdo haddii dayaxlawaado xidigaha lagu gura haddii wakhtigeedii la qaban waayey waxa weeyaan in wakhtiga ugu habboon la qabto komishinka doorashooyinkana tii laga sugayay saasay ahayd waxaan ku hanweynahay inay sidii komishinkii hore u dadaali doonaan iskuguna duubnaan doonaan inay ka midha dhaliyaan islamarkaana bulshada u sheegaan diiwa diiwaangelinta diiwaangelinta codbixiyayaasha marka la eego inay sidoo kale cayimaan wakhtiga doorashadu dhici doonto waayo horaan ugu sii soconaya saan dhegaystayaal idiin sheegay n bulshada qeybaheedii kala duwanaa dadweyne kala duwan baa jooga n haddaan hore ugu socdo adna adoo magaca ku bilaabaya bal dee seed u aragtaa bismillaahi raxmaan raxiim magacaygu waxa weeye xasan faa'is maxamed abkhaliif haddii aan ka hadlo dareenkan ogan ee doorashada ku saabsan ee ay komishanka qaranku ku technically tilmaameen in ay qaban karayaan diiwaangelinta codbixiyayaasha xilli ku siman sagaal bilood horta waxa weeye markan dhan kale aanu ka eego cabirka afkaartu iyo dareenka dadweynaha markan ka gudbeen dhinaca sharci ka eego had iyo jeer siyaasadda waxaa hogaamiya sharciga wixii aynu sharci ka leenahay sharci baynu ka leenahay wixii aynaan ka lahayn ee u gubana dee waa rag baa u jooga markaas iminka waxaan filayaa waxaa soo baxday tusmo ay leeyihiin guurtidu oo guurtidu waa sidii geeljirahoo kale oo geeljiruhu isagoo usha halku ka goynayo og ayuu haddana dadka weydiiyaa uu yidhahda halkee baan ka gamuuna markaas guurtida ayaa leh laakiin guurtida waxaa la gudboonoo kula talinayaa inay qodobka sagaalaad faqradiisa saddexaad fuliyaan oo la tashi ay sameeyaan oo xilliga la kordhinayaa intuu yahay la weydiiyo stakeholderska iyo axsaabta iyo daneeyayaasha mar kalena baarlamaanka waxaan u jeedinayaa iyagana godoloolada sharci ee ku jirta dastuurka in laga gaashaanto waayo dastuurka faqradan kordhinta ee guurtida awoodda siinaysaa waxay odhanaysaa waxay tilmaamaysaa marka ay dhacaan nature problems iyo mashaakilaad dabiiciya war mashaakilaadka farsama intay dhacayaan baa ka badan kuwa dabiiciga ehe mashaakilaadka farsamana ku dara oo si qodobka ka hadliya faqradiisa anigoo magacaygu yahay maxamed maxamed aadan cali oo ku magac dheer ekamsaro waxaan leeyahay komishinka doorashooyinku way ku saxan yihiin kordhinta ay rabaan in la kordhiyo doorashada taasna waxa sababteeduna waxaa weeyaan xaalkan iminka waddanku yahay ayaa noqonaysaa in loo kordhiyo doorashada waayahay horaan ugu sii socon doonaa barkulanka ama goobtan waxa wada jooga dadweyne kala duwan islamarkaana iyaga laftirkoow goobtan ku sugan aan hore ugu sii socdo magacaaga haye bismillahi raxmaan raxiim magacaygu xasan kosaar xuseen komishinku muddo dheer bay qabsadeen oo marka loo eego wakhtiga doorashada in ka yar ayaa ku filnaan lahayd haddana sidaasay tahay may caddayn goortay doorasho qabanayaan wuxuunbay dadka u sheegeen diiwaangelintu goortay bilaabmaysiyo waxaa lagama filayn guddida doorashooyinka qaranka ee la doortay inay maanta yidhaahdaan xilligaasay diiwaangelintu qabsamoonaysaa ee waxaa laga filayay maalintaa iyo maalintaas ayay doorashadu dhacaysaa sidoo kale waxaa laga filayay muddadii dastuuriga ahayd ee madaxweynaha doorashadu ku qabsoon maysa xitaa may odhan waxun bay yidhahdeen doorasha iyo diiwaangelintu xilligaa iyo xilligaasay dhacaysa mar labaad ayaa dhici karta in xataa ay yidhahdaan waqti kalenu u baahanay waxay ahayd waqtigay u baahan yihin imika inay wada sheegaan oo ay midmadowga ka saaraan waayo geesta kale haddaynu eegno een dee waxaynu ka warqabnaa iyadana markay go-aankani soo baxay guddida doorashada in mucaaridkuna ay shireen islamarkaana ay soo saareen go-aan shan qodob ka kooban oo een nuxulkiisii ama ugu muhiimsan tahay in haddii doorashada waqtigeedii ku dhici weydo lix iyo labaatanka juun in een la qabto islamarkaana een la isugu yimaado shir wadatash iyo madaxweynuhu guddoomiye ka yahay ama madaxweynuhu hogaaminayo u jeergaraynayo een iyada taasi seed u aragtaan magacaygu waa sacad muse cabdi mar labaad haddaan go-aanka sheego waxaan u arkaa inuu yahay go-aan ay dee xaq u leeyihiin siduu faisba ka dhawaajiyey inuu la wada tashada waa dee wixii ilaahayna amray nebiga ku yidhi la tashada asxaabtaada taasina waa muhiim in la wada tashado laakiin waxaan iminka dhaliilsanahay waxa weeyaan inay mucaaradka ku baaqaan oo ay dhahdaan xukuumad ma aqoonsanin waa wixii labaatanka sane lasoo dhisayay baanu duminaynaa wagaagta laakiin ta wada tashiga waa mid loo baahay waa mid madaxweynaha laga sugaya anigoo ku bilaabay magacayga mar labaad saacid cabdi ciise runtii arrintan waxaynu ku nahay caan baynu ku nahay oo maanta inaguma cusba had iyo jeer markii wax inaga qalloocsamaan waxa caan aynu ku nahay oo had iyo jeer dhaqan aynu leenahay jaarku markuu isdilo ama dumarkii carruurta ay is afdhaafaan amba wax isu geystaan shaarku waxaynu nahanaa arrinta dumarkii carruurta aynu gacanta isu saarno oo si aanu halkaa dhibaatada uga sii socon waynu ognahay doorashadii dib dhac baa ku yimi waxyaabo badan baa inaga khaldamaya waxaanu somalilan ahaan ku caan nahay wax ilaa isu tanaasul iyo is-ixtiraam iyo isxaqdhowr iyo danaha guud in la wada ilaashado marka tanna waxay ka mid noqonaysaa un kol haddii la waayey ujeeddadii koowaad ee ahayd inay doorasha dhacdo mar labaad in la eego war maxaa haddaba imika maxaa haddaan ah maxaa xal ah waaye waxaan ku wada jirnaa weli su-aashii go-aankii shanta qodobaha ay soo saareen guddida doorashooyda haddaan adiga ku dhiibo magacaadoo ku bilaabaya mar kale magacaygu waa xasan kowsaar xuseen dabaacin odhaahda ah ma aqoonsanin xukuumadda waa dabeecad ay mucaarad kastaa leeyihin kuwa maanta joogaaba hore way u lahaayeen xukuumadda kula yaabi maayo mucaaradka maanta haddii kuwii shalayba aanan kula yaabi jirin laakiin wuxuun bay tahay in la qanciyo sidii kuwanba loo qanciyey adigana aan hore ugu socono anigu magacaygu yahay maxamed markaa waxaan leeyahay sidan ay mucaaradku u hadlayaan waa sidii inhaanjabaadoo kale markaa waxa weeyaan inay la tashadaan un madaxweynaha laakiin ay hanjabaadda iska daayaan mucaaradku baa fiican adigana adoo magacii ku bilaabaya anigoo magacayga ku bilaabaya xasan faa'is haddii aan ka hadlo baaqii ay soo jeediyeen ee qodobada ka koobna qodobada dhowrka qodob ka koobnaayee ay soo ay soo jeediyeen axsaabta mucaaradka iyo madasha wadatashigu waxaan leeyahay waxa weeyaan horta hadalkoodu markaad si u eegto waanigii marka horeba cudur daartay ee c f f dhigtay waxa weeyaan waa biyo cilnaashay sababta oo ah waxaynu sharci ka leenahay sharci baynu ka leenahay sharciguna wuxuu awood u siinayaa inay guurtidu kordhiso iyaga laakiin guurtida waxaa la gudboon inay tixgeliyaan mucaaridka muxaafid iyo mucaaridba mabda'eenna waa inaynu ku salayno ka muwaadinka dhabta ah aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin dhegaystayaal kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mida dadweynaha magaalada hargeysa oo aan kula kulmay goob ka mida goobaha barkulanka bulshada guud ahaanna waxaynu intaasi kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeeni dareenka dadweynaha oo ah barnaamij aan ugu talagalay inta badan in aanu kaga warano dareenka dadweynaha iyo walow bulshada waxaa suurtagala barnaamijkan in toddobaadka soo socda uu ka yimaado magaalo aad ku nooshahay oo ka mida magaalooyinka geeska afrika islamarkaana waxaa suurtagala inaad fursad u heshay inaad ka qayb qaadato tan iyo tiini barnaamijkan oo kale a isugu iman doono waxaan dhinacayga idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo
haatana dhegaystayaal waxaa idinku soo maqan sheekadii lama huraan qeybteedii lixi tobanaad ee ka soo maaxatay maskaxda qoraaga haweyn cabduqaadir maxamed mursal kuna soo dhowaada
soo dhowaada sheekadii taxanaha ahayd ee lama huraan sheekadaas oo ka hadlaysa dhinacyo badan oo ku saabsan nolosha soomaalida haddii ay noqon lahayd nabadda bulshada caafimaadka waxbarashada dhaqancelinta dhaqanka badbaadada degaanka dowlad wanaagga iyo dibudhiska waxaana idiin soo saaray raadiyaha irin ee wakaaladda wararka bini'aadannimada u qaabilsan qaramada midoobey ooy xaruntiisu tahay magaalada nairobi ee dalka kenya haddaba ku soo dhowaada qaybtii lix iyo tobnaad ee sheekada
هاي هبر ير هبر ير waad maqlaysaa waxa dhacaya iyo sida ay wax yihiin waxaad ku tala gashay oo carruurta sidee la yeelaa habar yare innagu habaryar sidaa u degdeg mayno halkaana muddo badan ayaynu deganayn oo ku samraynay haddana inaynu meelo kale u sii qaxno tabarteenna maaha habaryarey balse u kaadi tahliil iyo muxubbo waa kuwa soo kala ordaya iyagoo nabadgalay sidaa
allah hooyoy dadkoo dhan way kala cararayaan suuqoo dhan waa laga soo kala cararay hooyo horta haydiin dambeeya kala cararkiiyo kala roorku eh tahliil adiga aawo dugsigii muxubboy adna arigii aawo hooyo macallinkii waynu sii kala daayey oo ardadii oo dhammi guryahooda ayay aadeen macallinkiina xaafaddiisa ayuu cararay hooyo aniga awalba ariga dugsiga agtiisa ayaan la joogay haddana dugsiga agtiisa ayuu joogaa arigii hooyo maxaa meeshii nagu reebaa anaga maynu qaxna dadkii oo dhan way qaxeen hooyo anigu habar yaray si aan yeelaba garan maayo oo carruurtii yaryarayd way isugayaan aabbanu sidii uu shalay u aaday dadkii xoolo dhaqatada ahaa ilaa iyo hadda wuu ku maqan yahay warna kama hayno hooyo annaga ma intaan iska joogaynaa kuwaa dagaalamaya hadday noogu yimaadaan soo noogama darna naga kaxee hooyo muxubbay hooyo ariga meelahan dhow keen siday wax noqon doonaan innagu garan mayno ilaahay baa garanaya habar yaray anigu hadda maxaan sameeyaa waxaad samaynaysoo kale ma jiraan orodoo carruurtii aad xabaduhu innaga hadda weli weyna ka fog yihiin wixii jiraana way soo bixi doonaan ee adiga iyo aabbe carruurtaa ka wada maqnaanina waxaan se ku weydiiyey sureeray duubow aaway isaguba wuxuu ku mashquulsanaa ninkii la sugayay ee martida ahaa markuu isku qabanqaabiyana xabadihii baaba habaryaray bilowday alla taasina waa dhib kaleeto tal u muxuu yeeli doonaa isaga iyo aabba ayaa wada qorshaynaya halka uu mari karo sababtoo ah ninkaas marna lagama maqnaan karo maxaa yeele mar hore ayaa geyga lagu dambaysay dhib ma laha taasi waxaa jira waddooyin badan oo la maro markii la dareemo dhibkan oo kale ee sureerey adigu ma la socotaa waxa laysku diriraayo waxaa la sheegayay inay ku saabsaneed gacankuhaynta isbaaradii tiilaleexadka jubcaana waxaana ku soo duula dablay kale innaa lilaah arinagaa mucjiso arinagaa mucjiso iyo yaab aragnay inta ku dhimanaysa ma laga fekeray oo wax ku noqonaysa waa kanoo annakaba maanta noo diiday inaan ganacsanno oo nabad ku joogno dhulkeennii alla xaggeedanaadna taas haddii la isweydiinaya maba dhacdeen wax uyaabo badan oo dhib mooye wax dhaafiyey ku jirin aye habaryaray waatanaa adigana maanta maqaayadaadii waatan kaa xiran naa miyay waalan tahay naayaa maqaayad iyo dukaan furaya oo fadhiisanaya oo waata aad u jeeda dusheennaba wiif wiif wiif wiif ka leedahay alla waa runtaa habaryare meel lagaga badaba ma garan karo sureerey si kastaba ha ahaatee waa wax qoomamo keeni doona waxyaalaha dhacaya waxaase nasiib leh intii aragtay ee ka waantowday ee nolosha macaankeeda dib ugu soo laabatay ee orodoo carruurtii sii aad waayo habaryaray waan sii carraabaya nabadgeliyo ilaahay hayba ka ilaaliyo idinkana allah habaryaray noo soo duceey aabbana iyo ilaahay samo ku soo celiyo
sidee adeer faaraxow inay dadweynaha halkooda ku sugnaadaan suurtagal u tahay maadaama waxa la adeegsanaya ay yihiin madaafiic hoobiyaal ah oo dad iyo duunyaba aan waxba reebayn haddaba waxaa la sheegayaa inay qoysas badan ay wax ku noqdeen markii hoobiya ku soo dhacay aqalladoodii xitaa waxaa la sheegayaa dhinaca hadda idinku aad ka timaadeen ee ay ku soo qaxeen xoolalayda abaarta ka soo hayaantay inay geel lo ari iyo dameerraba wax ku noqdeen oo ku dhidhinteen risaastoodii horta ha idiin sheega hadalka odayaasha waxaa galabta loo ballansan yahay in la dhigo bannaanbax weyn oo lagu qabto suuqa tubcaano oo ay dadweynuhu isugu iman doonaan halkaasoo lagu cambaarayn doono oo dadweynuhu ku cambaaraynayaan dagaaladan aan ujeeddada lahayn gartay adeer marka waxaanu rabnaa hadda cambaarayntaas oo dagaalka dhibka geysanaya lagu cambaaraynayo inaan galabta bilowno waxayna cambaarayn doonaan dagaalada dhibka geysanaya ee ujeedda la'aanta alalehu waa tala fiican oo ugu yaraan dadweynuhu ay ku cabbiri karaan shucuurtooda haatanina waxay ka mid tahay ilbaxnimada adduunka ee maanta dadka waxa ay rabaan ku cabbiraan inkastoo annagu aan ka gaabinayn ilbaxnimada adduunka iyo horumarka kale oo aan weli dhex joogno isbaara laysku haysta iyo anaa gacanta ku hayna iyo waxyaaba aan macno lahayn layskuma haysta adeer faaraxo inaan ilbaxnimada adduunka ka gaabinayne hase ahaatee adeer faaraxo waxaa aniga dhib kalo igu haya sidii aan u aadi lahay garoonkii busle oo aan ka dooni lahaa ninkii martida ahaa ee cali baashi ilaan waddo kale oo loo maraa ma lehe midaan dagaalka ka socda maaha Ee, waa runta anigaba taas aad ayaan uga walwalsanaa oo walwal bay gelisay laakiin waxaa jirta waddo kale oo ayaduna la maro oo igeyn kartaa meel aan gaari ka helo haa inkastoo ay ka dheertahay tii hore middan haddase waxay ku geyn kartaa kugu ridaysaa meel aad gaari ka heli karto oo si sahlan aad ugu tegi karto garoonkii busle war fiican baad ii sheegtay adeer faaraxow marka waa inaan haddaba durbaba ku dhaqaaqaa sidii aan ku heli lahaa waddada ugu dhow ugu ammaanka roon uguna dhaqsiyaha badan waa runta adeer waad gaaraysaa adeer haddii alla idmo ilaahna waa kuu fududaynayaa balse waxaan kuu sheegayaa dhuubow hadda inaadan dhaqaaqin oo aad sugto bannaanbaxa galabta nagalana qayb gasho oo aad abaabulka wax ka qabato oo ka qayb qaadato ma anigaaba dhaqaaqi kara anuuna galabta wax qabsan khayr allah kusi dhuubow nagala qayb galkaas taasaa muhiim oo aad bartan waad arkaysaa waxyaalaha dhacayee Haye.
miyaynaan bannaanbixii aadihayn waa aadaynaa banaanbixiyo waaba taas midda aan kuu soo maray saakoon lagaaga maarmayn ardoy banaanbaxyada iyo barnaamijyada iyo guubaabada nabadda waa taad weligaaba horseedka noogu ahayd war nabadda aad sheegaysaan iyo dadka aad dejinaysaan xaggee bay joogaan dadkiiba waa kansalka kacay oo meel uu aado iyo cid uu miciinsado intaba le eh maxaad beenta u sheegaysaan horta jigrow wanaaggu wuxuu yahay way kuu muuqataa oo waa marka hore dadka in niyadda loo dejiyaa oo loo sheegaa inuusan dagaal ku soo wajahnayn war muxuu dagaal ugu soo wajahnaan waayey waxa dhacaya dadku waa arkaa waana maqlayaa dhibaatadii horay u soo qabsatay iyo wixii uu soo mutayna wuu og yahay qoraah baana waxay tidhaahdaa dab aan kulaylkiisa la arag dambaskiisa lagama leexdo aw nuurow arrintaa ha laga fiirsado warniyo jigrow horta dagaalkan innagu kuma jirno innaga iyo dad kalena uma dhexeeyo sidaa darteed waa inaannu xeeshiisa la nimaadnaa sidii aannu u bakhtiin lahayn dabka iyo balaayada socota war heedha jigrow heedha jigrowna ka daa muranka hooyo aniga iyo tahliilna aan aadno carruurtii dugsiga aan isla dhiganaynay si ayagana ugu soo baxaan bannaanbaxa hooyo anigana aan soo kaxeeyo dhallinyarada xaafadeen hore aan u soo wado waa tahay waa tahay war dadkaas yaa bannaankaas la turi horta jigrow horta jigrow maxaad sharta iyo balaayada u horseedaa war waa khayrka iyo maaragtii wanaagga niyo waa jigre maalin walbaa war fiican ka sugaysay aan sugaynaaba yimid dooni mayno noloshu nabad weeye isbaara dooni mayno jiraanku dooni weeye xabada dooni mayno
waxaad maqasheen qaybtii lix iyo tobnaad ee sheekadii lama huraan oo uu idiin soo saaray raadiyaha irin ee wakaaladda wararka bini'aadanimada u qaabilsan qaramada midoobay oo ay xaruntiisu tahay magaalada nairobi ee dalka kenya
intaasna waxaan ku dhaafaynaa sheekadii lama huraan ee ay inala socodsiinaysay wariyaheenna caashe ibraahim caashe cuud halkaad ka dhegaysanayseena waa v o a washington haatanna hees ay wada qaadaan fanaaniinta khadrad daahir iyo saalax qaasinaaji ku soo dhowaada
maxaan kaa dhursugayoon dhursugayo intaan dhaayahaa ku saaroon ku dhehdo kuheeda doonay maxaan kaa dhursugayoon dhursugayo inaan dhaayahaa ku saaroon ku dhehdo kuheeda doonay maxaan kuu dhabar adaygoon habeennima kugu dhadhabayon maxaan kuu dhabar adaygoon habeennima kugu dhadhabayo waanu ka xunay dhegeystayaalanan heestaasi idiin dhamaysti karin idiin dhamaysti karin waa heestii ay wada qaadayeen khadradda aray saalax qaasim inta haddii la idhahdo toddobaadka dambe aynu kulmi doono ka horna berri aroor lixdii barhka waa anigoo maxamed cabdi maxamed olaal xasan iyo saaxiibada v o idinkaga tegaya sidaas iyo aweys wanaagsan
wadnaha aan kugu dhoweeye dhulkii kuu kuuri maaye cirkana kuma dhigi karaaye
This program has come to you from the Voice of America, Washington.